Masjidka Quba oo dhismihiisu ka socdo degmada Burtiinley gaar ahaana xaafadda wadajir ayaa haatan maraya meel dhexe kaasoo u baahan dhamaystir masjidka oo ka kooban qaybo badan ayaa u baahan in la dhammaystiro maadaama qarashkii lagu dhisi lahaa uu go'ay qaar ka mida guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhamaystirka masjidka oo shumaya shubkii sare oo sare oo saanqaafka ahaa ilaah baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala ee halkaas soo gaarsiiyey waxaan is leeyahay shaqadaasi waxay socotay muddo saddex bilooda diseembar dhowr iyo labaatankeedii masaajidka la dhagax dhigay maantana dhowr iyo labaatankii maaris baan maraynaa waa saddexdaa bilood ee inta uu halkaa ku soo gaaray ilaahay baa gaarsiiyey allahaasaa mahad iskale waxaan kaloo u mahad celinaynaa dadkii ehelka ahaa muslimiintii halkaas soo gaarsiiyey waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay maalkii aad la baxdeen miisaanka xasanaadka idinku daro runtii sadaqaad qaali u ah oo meel qaali a gashay weeye sida la sheegay baahida masaajidku waa badan tahay ajar la miduu helayaa walaalayaal markaa fursaddaas daabigaa oo aynu hubin inaynu isla heli karno maanta taynu haysanno kale sida aad u jeeddaanba masaajidkii wakaa halkaasu maraya wixii qarash ahaayoo loo hayeyna waa ka dhammaaday waa jaanis iyo fursad masjid ilaahay oo qarashkii ka dhammaaday in ilaahay ku waafajiyey inaad ka qayb qaadatid oo dadka dhammaystiraya aad ka mid noqotid fursad ilaahay bixiyo weeyaan waxaa la yidhi sida adduunka markaan joogno maalgashiga loo sameeyo saasoo kaleba aakhirana maalgashiga loo sameeyaa beyd beydadka ilaahay ka mida inaad maalgashi ku samaysid oo aad geshatid oo xaalkiisu halkaa u jeeddaan uu marayo shubkii kore la saaraya maanta oo runtii khashaad fara badan iyo dhaqaalo fara badan ay ku baxayaan walaalayaal allaha idin barakeeyo muuminiintii halkaas soo gaarsiiyey masjidka oo dhaqaalahooda maaragtay u huray waxaan leenahay allah idin barakeeyo allah idin barakeeyo haddana masaajidku wuxuu u baahan yahay in la dhammaystiro